أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axada ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa walaac xoogan ka muujiyay masiirka kooxda riddada soomaaliya haddii askarta kufaarta afrikaanta ka baxaan waddanka soomaaliya xildhibaan ka tirsan riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada xilli uu sii xoogaysanayo khilaafaadka ka dhex jira murtadiinta kulan u dhexeeyey wilaayada gedo iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada ceelcadde maamul goboleedka shahadalla dirirka ee somalilan ayaa ku eedeeyey kooxda riddada in ay ka dambaysay dagaal ka dhacay gobolka tokdheer ee waqooyiga dalka soomaaliya askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan munaasabad dowro lagu soo gabagabaynayay ganacsatada degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa ka dhacday degmadaas
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdilqani maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgalaha wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryo iyo saldhigyo askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin deegaano ka tirsan wilaayadaasi dagaalka hore waxay geesyada towxiidka ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buufow oo ah deegaan dhaca duleedka degmada jannaale waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan howlgalka xigaah oo isna dagaal toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu xalay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadaha makoyga iyo haanta dheer ee degmada afgooye waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay xaafadaha degmada afgooye iyo deegaanada hoostaga dagaaladan xalay ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta waxaana howlgalladii ugu dambeeyey ka mid ah weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen xero ku taalla duleedka deegaanka kaamboni oo dhaca xadbeenaadka jubbada hoose la wadaagto dhulka soomaalida ah ee kenya gumaysato xeradaa la weeraray oo lagu magacaabo meri ayaa waxaa deganaa maleeshiyaad murtadiin ah dagaalka markii muddo kooban socday kadib ayay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta xeradaasi inta la xaqiijiyey dhimashada murtadiinta ee dagaalka waa lix askari oo murtadiin ah dhaawacana waa laba iyo toban kale waxayna murtadiintu nolol iyo geeri ku laayihiin labo askari oo murtadiin ah sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaalkaas kusoo qaniimaysteen hub isugu jira shan qori oo eka afartan iyo toddoba ah iyo qori r b g ah shukran walaalka cabdilqani sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa walaac aad u xoogan ka muujiyey masiirka kooxda riddada soomaaliya haddii askarta kufaarta afrikaanta ka baxaan soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman xilli la filayo in dhammaadka bisha diseembar ee soo socota dalka ay isaga baxaan askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga ayaa dhinaca kale waxaa isa soo taraya walaaca ay muujinayaan xubno murtadiin oo horey xiro looga soo qabtay kooxda riddada iyo siyaasiyiin murtadiin ah isagoo la hadlaya warbaahinta ayuu murtad cabdisalaam guuleed oo hore u soo noqday taliya ku-xigeenkii hay-adda nisa dhankiisa wuxuu walaacada ka muujiyey masiirka kooxda riddada maadaama ay isbuucii ka harsan yihiin xilligii loo asteeyey in kufaarta dalka laga saarayo wuxuu sheegay inaan la heli doonin ciidamo bedela kuwan hadda jooga haddii laga saaro dhaqaalena aan loo helin haddii kuwa cusub in la keeno la damco ma ogi inuu jiri karo waddan oo ita farqaha furaan dhahaya waxertay ugu qaadatee anagaa dhaqaalo siinayna oo jeebabkooda furaya inay jiraan oo hadda qarsoonimo u malaynaya inay jiraan marka dhaqaalihii saasuu utaagnaa doonaa wadan dhahaya soomaaliya anagaa ciidan siinayna don wor about wadan soo dhiira karaa ma jiro baashaan dhaqaalay ku xiran tahay ciidamada kula jooga lacaga laga sameeya wadamada qaarkood g p d gooda yani daqliga dowladda bajetka dowladda ku xisaabtantay kamid yihiinba dhaqaalaha kasoo gala ciidamada dhaqaalaan lama hayo ciidanna lama hayo waqtigeena waa kugu dhacay sooma maxaa imaa doona sambar iyo january marka waxaa dhacaya maamul goboleedyadii doorasho qabsanay al-shabaab ay dhul badan qabsadaan etoobiya meelaha qaarkood ka baxda dhaqaalaha adduunka oo siiyo oo aad u yaraa doona soomaaliya on dhaqaale ayada laftii lagu soo kordhinayni waxaa dhici doona crisis iyo qalqal siyaasadeed iyo qalqal amni iyo qatar amni ayaa soo socota december iyo january ilaahay ma qadaro laakiin cabsi waxaan qabaa ah waxaa hadda la haysto wax badanoo kamid ina la haysa doonin markaasna isku tasha wax layidhaha soo socda haddaad isku tashatay soomaaliya xasan sheekh qaabku hadda u fakerayo hadduusan wax iska bedelin qaabku u fakeraya qaabku u socdo waxaan isleeyahay meel cidlaahay kusoo dhici doontaa asagaa meesha ka baxayaba xasan sheekh ayuu sheegay inuu kusoo hongoobay safaro uu ku tegayay waddamada ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya sida uganda burundi kenya iyo jabuuti ayna ka soo diideen dalabkiisa mar uu ka hadleeyay taxaalufka ay dhowaan ku dhawaaqeen xukuumadda qaahira asmara iyo kooxda riddada ayuu sheegay inay marin habaabinayaan xasan sheekh oo aysan u haynin ciidan ay ku difaacaan xasan marka mar kasto ballanqaad beena uusan fiiriya wax body language la yidhaha jira oo qofku markuu ku yidhaahdo waxbaan ku siinaya horta inaad qiimeyn kartid qofkan ciidankiisa culaysyada haya dhaqaalaha uu heli kara iyo danta uu igaleeyaha maxay tahay war xasan marka waxyaabaha uu ku tashanah oo aaminsan yahay inay usoo imaan doonaan waxaa ka mid a ballanqaadyo beena oo aan shaqaynayn ballanqaadyadaas waxaa ka mid a kuwa aan isleeyahay ama qalada u fahma ma waa been masar inuu aaminsanya toban kun askari inay u keenayso yani comon masar toban kun askari kuma soo wado eritrea inay lix kun askari u keenayso eritrea ciidan kuma soo wado hadalka murtad cabdisalaam guuleed ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay sidan oo kale warbaahinta uga hadlayeen xubno murtadiin oo mugdi gelinaya masiirka kooxda riddada marka ay atamis isaga baxaan saldhigyada ay ku leeyihiin gobollada qaar ee dalka soomaaliya shukran walaalka abu ayman xildhibaan ka tirsan riddada ayaa eedan kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada xilli uu sii xoogaysanayo khilaafaadka ka dhex jira murtadiinta nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya gudaha magaalada muqdisho waxaa shalay kulan ku yeeshay xildhibaanada golaha dawaaqidda iyo kuwa golaha sare kadib markii uu ballansanay hogaamiyaha kooxda riddada murtad xasan gurgurte murtad daahir aamin jeesow oo ka mid ahaa golaha dawaaqidda kooxda riddada oo kulankaasi ka hadlay ayaa codayn buuq dhalisay kadib waxa uu shaaca ka qaaday wixii ka dhacay golaha dawaaqidda kooxda riddada murtad daahir aamin jeesow ayaa ugu horeen waxa uu sheegay markii khudbada uu jeedinayay xasan sheekh maxamuud oo ah hogaamiyaha kooxda riddada xaafad jaamacadaha ee galbeedka muqdisho uu ka socday dagaal dad shacab ah oo dhiiggooda ku qulqulayay taasna ay tahay mid ayaan darre ah jeesow ayaa sharci darro ku tilmaamay nidaamka uu maray murtad aadan madoobe oo afduubtay baarlamanka kadib markii uu diiday in laga doodo soo jeedinta xasan murtad taasna wuxuu ku tilmaamay inaysan ahayn wax sharci ah oo laga doodo sida uu hadalka u dhigay wasiiro iyo xildhibaano oo toddobaatan gaariya oo niic la siiyey ayaa u codeeyey ayuu yidhi wuxuuna intaasi ku diray in shalay golaha dawaaqidda kooxda riddada uu u bilowday kala qaybsanaan uu aadamadoow qayb ka yahay waxaa hubaalla intaas madaxweynaha hadlaaya waxaa liigu sheegay jaamacadaha inay dhiig badan isqulqulaayo oo dagaalla uu ka socdo oo baabuurtii cagafcagafyadeeda dadka duminaysay ee qaarkeeda la gubay ayaa la sheegaayey asaga ayaana amray intiis baarlamaanka uu khudbaynaya ayuu arrintaas sameeyey si kastaba ha noqotee baarlamaanka maanta waxaa ka dhacday waxaan sharci ahayn oo aan sharciga waafaqsaneen oo guddoomiyihii baarlamaanka markuu madaxweynaha khudbeeyey kadib meeshii laga doodi lahaa inuu yidhi cod ha la geliyo baarlamaanka oo diidan oo si oo aad arkayseen haddaad tihiin saxaafadda oo aan bannaanka taagannahay ayuu miiska u garaacay markaasaa toddobaatan xildhibaan oo niic haysata oo wasiirre niica wada lagu soo wada taxay ayaad arkayseen waxa ay gurmaan garaacis dhigaayeen annaga waa naga dhammaatay xilligii guulwadaynta waxaa hubaal ah in arrintaas ay keeni doonto muxuu ahaay dhibaato baarlamaanka dhexdiisa ay u qaybsanaan uu bilaaban doono hadalka xildhibaane murtad daahir amiin jeesow waxa uu ku soo beegmayaa xilli khilaafka kooxda ridada oo uu isa soo tarayo iyadoona aalaaba xiliyadan oo kale hadday soo gaaraan oo inta badan uu ka dhex dhaco khilaaf ugu dambayn kala tag iyo kala haad ka dhex dheliya shukran akhuuna abushayba kulan u dhexeeya wilaayada gedo iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada ceelcadde faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaat munaasabadan oo ahayd kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo iyo beesha reer cismaan maxamed oo ay barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalina ayaa waxay ka dhacday deegaanka ceelgudud oo ah deegaan hoostaga degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo waxayna kulankan beesha kaga soo saareen bayaan ay ku midaysan yihiin oo ka kooban qodobo dhowr ah lambar kow beeshu waxay qaadatay garab istaagga jihaadka iyo mujaahidiinta ka halgamaya bariga afrika ayna ku bixinayso naftooda iyo maalkoodaba insha allahu tacaala beeshu waxay xalliyeen dhammaan khilaafaadka dhex yaalay waxayna si buuxda isugu wada raaceen garab istaagga iyo la shaqaynta naqiibkooda kulankan waxaa kelima tawciyaha ka jeediyey sheekh maxamed bishaaro ka mida culimoudiinka icdaadkii in loo diyaargaroobo arrinta ayada ah qofku uu u diyaargaroobo inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabu wajaahaduu biamwaalihim marka ilaah leeyahy waxa weeyaan iimaankaada dhabnimadiisa xaqiiqanimadiisa cadaynayo ka tarjumaya horta waxaan in ilaahay uu kugu farad yeelay waajib ay kugu tahay aad doonaysid janno inaad ku raadisid saa salaada ugu raadini soonka ugu raadini aahaarteedii iyo muuqaalkeedii raadkeedii in laga arko war waxa weyn xaqaan iyo baadilkan siractamaya xaqa aan ahal u wada noqonno oon garab istaagno taas iyada ayaa naftayda iyo walaalaha dhammaantood ku wada baraarujinaya sidoo kale waxaa munaasabadan ka hadlay odayaasha beesha reer cismaan maxamed iyagoona sheegay inay ku midaysan yihiin bayaanka ay soo saareen annagu haddaan nahay beesha cismaan maxamed waxaan si buuxdo iyo si dhow iyo si fogba u taageeraynaa naftanna iyo maalkanaan ku bixinaynaa oo si ilaahay dartii annagona qofna sga gadin anaan ku bixinaynaa maartaaya jihaadka taasaan rabnaa ilahay ilahay nagu ciseeyo ilaahay nagu sharfo waxaan qaadanay anaga cismaan maxamed ah inaan taageerno shareecada islaamka inaan taageerno yaan qaadanay walaayada islaamka inaan si buuxda ula shaqeyno yaan qaadanay nabadoonka beesha reer cusmaan maxamed cusmaan aadan maxamed ayaa sheegay inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka beesha waxay qaadatay inay kaba hela gashato oo nafteeda iyo maalkeedaba ay ku jihaado waxaan leeyahay beesha cismaan maxamed hadalkaasaan isla qaadanay anigana ku dhaqanka shareecada islaamka inaa inku hogaami aad ii doorateen inaan naftannada iyo maalkanagaba gaalada aan ku jihaadno oo midig iyo bidix aanna fiirno ilaahay kitaabkiisa ninka qaatana meel fiican buu tegayaa isla qaadanay hadalkaasayta mila qaadateen hadalkaas mila qaadateen allaahu akbar allaahu akbar ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abwanas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarana kala duwan waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran walaalaha naga reer cismaan maxamed khayrka ay dhexda dabaasheen iyo faa'iidada ay qaateen iyo cilmiga ay qaateen iyo waxa weye siday isugu dhaga nuglaadeen waan u ducaynaynaa insha allahu tacaala beesha waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad nagu hogaamisaan annaga waxaanu idiin nahay askar adinka waxaad noo tihiin odayaal guud ahaan inaad nagu hogaamisaan jihaadka ka holcaya bariga afrika waan idinka sugaynaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran horey baana loo sheegay oo qolaa beeca hore u gashay oo yacni beecada waa ku wada jirteen maadaama aad waxa weeyaan maalka bixinaysaan oo waxa weeyaan faaq fii sabiilillah bixinaysaan oo waxa weeyaan safuuftii jihaadka aad waxa weeyaan ugu garab jirtaan saasaad beeca ugu jirtiin waxaanu leenahay jazaakum allahu khayr aan ka rusheegno waxa aan haysanay ah nimcada aan haysanno ilaahay aan barina subxaana wa tacaala ilaahayna haynaga dhigo kuwa nicimka waxa weeye ay haystaan ku shukriyo waa qayb ka mid dadaalada ay bixinayaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo lagu tawajihinayo bulshada muslimiinta ee soomaaliyeed si ummadda lagu tawjihayo cadowga ka hortaagan ku dhaqanka diintooda shukran akhoona casaam maamul goboleedka shahadala dirirka somalilan ayaa ku eedeeyey kooxda riddada in ay ka dambeysay dagaal ka dhacay gobolka togdheer ee waqooyiga dalka soomaaliya walaalkan marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya xilli uu khilaaf xoogan ka dhex xuluulsan yahay kooxda riddada soomaali iyo maamulka shaadolo dirirka ah ee isku magacaabay somalilan wuxuu dhowaan maamulka riddada somalilan eedeyn u jeediyey kooxda riddada ah wuxuu maamulkan riddada ah ku eedeeyey kooxda riddada ee uu hogaamiyo mursad xasan sheekh maxamuud inuu ka dambeeyey dagaaladii ka dhacay gobolka togdheer ah war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa madaxa kooxda riddada loogu jeediyey eedeyn ah inuu isagu ka dambeeyey dagaallo ka dhacay gobolka togdheer oo u dhexeeyey ciidamada maamulkaas iyo kuwa la baxay s s c wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay ku sheegtay in duulaankaasi laga soo abaabulay magaalada muqdisho laguna doonayay in lagu carqaladeeyo waxa ay ku sheegeen doorashooyin gaaleedka ka socda ah dhulka uu ka armiyey maamulkaasi gaala raaca ah ee dhinta ka soo yeertay maamulka dabadhilifka ah ee somalilan ayaa imaanaysa xilli saacadihii lasoo dhaafay ee deegaano ka tirsan gobolka togdheer ay ka dhaceen dagaallo lagu riiqmay kuwaasoo sababay khasaare baaxad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay shukran akhoona marwaan askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ee hiiraan yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya askartaani oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa iyagoo taayibiin ah lagu soo bandhigay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan taayibiintaani oo gaarayay ilaa afar askari ayaa lagu soo bandhigay degmada boqa qable iyo deegaanka booco ee wilaayada hiiraan taayibiintaani ayaa lagu kala magacaabaa cali abuukar ibraahim oo muddo toban sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan qaybta milatariga mahad idris ibraahim oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kana howlgalayay magaalada beledweyne cabdulaahi muumin mukhtaar oo ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka itoobiya wuxuuna sidoo kale askarigani qayb ka ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee kusoo duulay deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud iyo aadan abuukar yalaxow oo ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka ugandha markii toobada loo qabtay kadib ayay taa'ibiintaani waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus magacayga anagoosae cali abuukar ibraahim ka tirsanaay qaybta labaad iyo toddobaad ururka afartanaad guutada shanaad ka tirsanaay toban sanaan ku juri meesha aan joogni beledweyne waxaad ilaahay isoo hariijiyey in aan iskayga dhex baxa waxaan soo xiriiri ninka la yidhaahda namadoonkayga aan soo xiriiri si wanaagan dad oo gacmo furan ay ugu soo dhawaan si wanaagan oo islaamka isoo dhaway inaan u laabto ma laga qoofahay taliya guud dambe haddii maaragta jaraal iga dhigano ma u laabanayo magaceygu waa cabdulaahi muumin mukhtaar waxaa maalinkii ciidanka aan soo qoranaya waxaan ka soo qortay degmada buuliburto waxaana la geenaya xere la yidhaaho nacnac etoobiyana la qaaday marka etoobiya aana la geeyey adiga sagaashan maalmood ay joognay waana la soo qaaday waxaana la soo dejiyey garoonka adcadde jaanis ku baxa horta aa goobti jaaniskii ku baxani ilaaha kuma darnaadee waa hele walaayada gacmo furan hadda ay igu soo dhaweysay wax dhibna ma la kulmin haddana waxaa rabaa inaa waalidkayga aan la noolaado ambirahayga aan tacbado anigoo maxamed dirliira oo kumaxdheer cadiimow waxaa ka imid beledweyne waxaan kusoo arkay dad muslim aan joogin oo dad gaalo oo muslim aan oo dukanaynin oo duleero balaaye adig meesha islaan wax lagu la dhihi karo ma joogaana magacayga aadan abuukar wuxuu ilitirow waxaa ku qortay degmada buuliburto waxaa laga geeyey muqdisho waa laga sii qaaday dalka uganda laga geeyey uganda noogula soo tababaray xamaraa nala keenay xamar markaa nala keenay qoryaa nala siiyey waxaa nala geeyey gurceelaa nala geeyey gurceel markaa nala geeyey ciidamadii sida badan goosad wada noqday ani walba baxay qorigii lii siiyey marka anaga waana laga xareeyey fasaxa nala soo sii mugta qorya iyo waxaas waana laga xareeyey soo laabtana le mana laabani baana ha ka joogay hadda waxay i qorshaysa inaa biirihii ka shaqaysto dib dambana ayagana
taa'ibiintaani ayaa qayb ka ah firxadka askarta taa'ibiinta ah ee kasoo firxanaya xeryaha murtadiinta iskuna soo dhiibaya mujaahidiinta islamarkaana ka baraa'a qaadanaya cadowga allah ee dullaanka shareeca la dirirka kusoo qaaday dalka soomaaliya shukran akhoona yaasir ugu dambeyntiina munaasabad dowr lagu soo gabagabeynaya ganacsatada degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa ka dhacday degmadaas sida warkan uu inoogu hayo walaalkeen abu xasaan waxay ahayd munaasabad si hirsare ah loo soo agaasimeyna ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo xubno ka socday maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay culummo iyo waxgaradka degmada ujeedka munaasabadda ayaa ahayd dhiirigelin loo sameynaya ganacsatada degmada buulafullaay oo muddo ka badan hal sano wax ka baranayay xalqad loogu magacdaray imaamu shaafici iyadoo muddadii ay u socotay xalqadanna ku qaadanaya kutubo kala duwan wejiga koowaad ee xalqada imaamu shaafici ayaa lasoo gebagabeeyey waxaana ganacsatada loo sameeyey dhiirigelin iyo abaalmarino kala duwan oo wilaayada ay ugu tala gashay munaasabadii abaalmarinta iyo dhiirigelinta ganacsatada loogu sameynaya waxay ka dhacday masjidka sakaawi ee degmada buulafullaay mid ka mid a culummada ayaa ugu horreyn kelimo tawciye ah goobta ka jeediyey qofka muslimkaayo rajul cilmi iyo tacaamul iyo dacwo rajul cilmi diinis cilmi usu yeeladaay cilmi la-aan wax socdi maayo bahaa-imtaa karoonla cilmi halleehana jaahilka ay runtii waa sidaas wey cibaadadii siiska ansax tahayna ma karada marka rajulu cilmin wa tacaamulin wa dacwatin habdhaqankiisda hab dhaqan wanaagsan uus yahay dacwana diini did usu yeeraay marka shakhsiyatu lmuslim annahu yasiiru fi lxayaati calaa cilmin wabasiira waxaase socdaa qofka muslimka ay noloshan adduunyadan dhexdeed usu nool yahay calaa cilmin usagoo kasoo ay aqoon sharci ay iyo basiire aragti dheer in usu lehay diinis wayatacaamal maca alaakhariina bima yuxibu an yucaamiluuhu bihi dad waxaas ul dhaqanaa wax us jecel yahay in usu lul dhaqanaay ugaas cali maqane oo ka mid ah waxgaradka degmada buulo fullaay ayaa isagana goobta ka hadlay ganacsatadii magaalada buulo fullaay oo alxamdulilaahi juhdiga iyo dadaalka badan bixiyeen ilaa hal sano oo kale ee dadaalkood waa arkaan laynay maana alxamdulilaahi ayaan leenahay ilaahay idinkas idinkaan ha ahayn nin kasta wuxuu isku dadaalay ee sahlay faa'iida ay sahlay faa'iido badanaa hasheen unun waa ad du'een ilaahay ha ad barakeeyaan leenahay ganacsidan waa gutiin waxbarashadan waa gutiin waa laba faa'iido waay intaasaanu socdoo dhaweenaay afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buulo fullaay ayaa isagana goobta ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey kitaabadii ay qaateen muddada halka sano ka badan ee xalqadan ay dhiganayeen
waxaan meeshaan aan u fadhinaa galabta khitaamkii ama ikhtitaamkii kitaabadii noo soo socday laga soo bilaawdo bishii koowaad oo haddana aan joogno bishii kow iyo tobanaad kutubadaas oo duruustaa soo socotay musalsalkaas halka sano soo socday kitaabkii inooga dambeeyey buluuqulmaraam ayaa khitaamkiisa ayaa loo fadhiyaa galabta waa kitaab ugu weyn kitaabada aan soo marnay waa kitaabkii ugu weynaay u ah waa kitaabka xambaarsanaa ayu fanni kasta meel laga fiiriyo waa kitaabka xambaarsanaayo u ahaa waa kitaabkii buluuqulmaraam kitaabkaasna falilahi alxamdu minna ilaahay bidaayadiisii iyo nihaayadiisiina soo gaarsiiy allah subxaanahu wa tacaala asiga ayaa ku mahadsan wejiga labaad ee xalqadan imaamu shaafici ayaa dib u bilaaban doonto iyadoona ganacsada ay ka faa'iidaysan doonaan ayna ku qaadan doonaan kutubo kale oo hor leh siday ii sheegaan mas-uuliyiinta wilaayada shukran walaalka abu xasaan warbixintiisaas ayaa warkayna saakayn u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warkan warka xigaya inoo ballanna inta ka horreysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir